magaalada jalaalaksi ee gobolka hiiraan ayaa lagu soo xiray koob loo qabtay lix kooxood oo ka dhisan degmada munaasabadda xiritaanka waxaa goobjoog ahaa wasiirka arrimaha gudaha hirshabeelle cabdi daahir guure karore gudoomiyaha degmada jalaalaksi nuur maxamed absuge iyo bahda sboortska degmada doctor sakariya cabdirashiid oo ah agaasimaha isbitaalka jalaalaksi dental ayaa ka waramaya ahmiyadda ay usoo qabanqaabiyeen koobkan xeritaankii finaalkii koobkii aan ugu taa ugu magaca darnay isdhexgalka bulshada ee qabatay xarunta istaalka jalaksi dental clinic center waxaa sharafi ah inaa ilaa iyo beledweyne nogala imaado waxaan rajayna insha allah hadduu leer inuu noqon doono kii ugu dambeeya uu noqon doono kii bilowga ah wasiirka arrimaha gudaha hirshabeelle cabdi daahir guure karore gudoomiyaha degmada jalaksi nuur maxamed absuge iyo xubnihii kale ee ka qaybgalay ayaa bogaadiyey dr samatalis waa mahadsan tahay inaad jalaksi isbitaal ka samayso isbitaalkiina uu cayaartooy guddoonsiiye koob bahdii caafimaadka oo shaqadaas qabatay oo tiimkaadii iyo adigaba iyo bahdii isboortiga oo soo gaartay meeshaan oo maanta aad qalabka isboorti aad guddoonsiinaysid isdhexgalka arrimaha bulshada iyo caafimaadka iyo iyo bulshada ay wada shaqaynayaan iyo bahda isboortigana waa kaaga mahad celinaynaa qof walbaoo dhallinyaraha wax soo baratana waxaa laga rabaa sida samatalis qof walba wuxuu kii ganacsi yaqaana ganacsiga u keeno kii takhtara takhtarka u keeno doctora marka waa mahadsantaa degmada jalaksi saad wax ugu qabatay soo dhowaaw qof walba reer jalaksi ninkaa kudayda qof walba waxay baratay ha gelisa degmadeeda waa mahadsantiin tamo iyo mataqaanaa maxayd howlo bulshada ay isku dhex jalaan in loo sameeyo aad iyo aad u wanaagsan tahay degmadana waxaan ku bogaadinaa ama mataqaanaa maxayd aan aad iyo aad aan ugu ammaanaa horumarkeeda dhanka amniga iyo dhanka horumarka waxaana leeyahay insha allah hala sii mataqaanaa maxayd horaha loo sii socdo intaani in ka badanna waa u rajayna jalasa dental clinic oo hogaaminaya doctor sakariye oo koobkan u taabageliyey aad ugu mahadsan doctorka maadaama uu ka shaqay dhallinyarada iyo farxadooda iyo isdhexgalka bulshada waxaan rabaa waxaan kaloo rabaa in halkan uu mahad kicin dhallinyaradan ka imaatay gobolka hiiraan oo maantana soo gaartay kasoo qayb gashay xafladda xiritaanka ee koobkii maalmaha noo socday ayagana aad ugu mahad kicinaa insha allah taala waxaa kala rajayn doonaa dowlaha dhalinyar noo imaatay iyo annagaba inaan kulan saaxiibtinimo oo aan ku baashaali doona dowlaha iraado marka aad ugu mahadsantiin dhammaan insha allah tacaala tartamadan ayaa door fiican ka qaata isdhexgalka bulshada iyo nabadda